iyo aniga bilka horan sheegay wax xil ahoo koonfur galbeed laga haayo shariif xasan uu haayo iyo mid xil aniga ahaayo midna ma jiro dee mas-uuliyadba ma jirto meesha mas-uul waa xil waxaa lagu qabtaa nidaam iyo sharci iyo iyo iyo iyo xeera lagu qabtaa waxba kama jiraan koonfur galbeed dee xil haddii ugiga qaada karo ma jiro anaaba sheegnin xil la haynin asiga uusan haynin aniga anaan haynin anaa hore u sheegay taas waan gartay inta badan golihii wasiirada koonfur galbeed weli maamulkii dabcan waxay sheegayaan inuu yahay maamul jira uu shaqeynaya maxay tahay marka waxaa kugu qasbay adigu gaar aad ugu baxday oo maamulka aad dhaleecayso adeer wax golo wasiira la yidhaah oo koonfur galbeed ka jira ma jiraan meeshaas waxa waaye dad qowlaysata ah oo tuuga ah oo isku yimid waaye dadka waxa waaye nidaam iyo sharci iyo kala dambeyn iyo xeer ah wax lagu yahay ninka aniga golaha wasiirada waa shiri la sheega waa gola xaaraam eh asaan magacaawday waa magacaabi karaa laakiin waxay sharci ku naqanayaan gola wasiiru in baarlamaanka la horkeeno oo la sharciyeeyo asiga wuxuu sharci ku naqanaa in baarlamaanka la horkeeno oo ay sharciyeeyaan oo sharci ku naqanaa cid kaligeed ismagacaawdo oo wax naqan karta ma jirto asigana sharci ma aha ayaga hadda waa shirna lehna sharci ma ahabo wax sharci ma jiro meesha wax sharci ee koonfur galbeed baarlamaanka ka jira baarlamaankana waa sharci asigana xilka ad sheeganayo laftarkiisaaba laga xayuunaa mardhow ni iska rabanayo geedaa iska qabsanayo wax uu xilka qaadi kari wax uu xil u dhiibi kara midna ma jirto